إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada ad caawa warkeena fiidnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaalka dagaal lagu kala baxay oo khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka califool dheere ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe sarkaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka yuganda ayaa sheegay inay dhici karto in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan muqdisho lix toddobaad gudood haddii aysan maalgelin helin ciidankooda ra-iisul wasaarihii xilligii dowladdii farmaajo ayaa ka warmay tacaddi uu sheegay isaga iyo wafdi uu hogaaminay inay kala kulmeen dowladda federaalka xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay albushaad uu shalay kala kulmay wasiiriyo xildhibaano xilli uu doonayay inuu xarunta baarlamaanka horteeda saxaafadda kula hadlo maamulka puntland ayaa sheegay in dowladda federaalk ay dhibaato soo jireen ah ku hayso taliskooda iyagoo muujiyey inay tahay dowlad daciif oo aan la dagaalami karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorkulan warkeena fiidnimo haatanna kusoo dhowaada isagoo dhammaystiran ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kanaalka wararka alkataib ayaa baahisay muuqaalka dagaal lagu kala baxay oo khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka califool dheere ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe warbixinta filimkan waxaa inoo haya waryahin maxamed shee cali
muasasada warbaahineedii alkataib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa goordhow baahisay filim kooban oo xiise badan kaasoo lagu soo bandhigayo weerarkii xasmiinta ah ee khamiistii ka dhacay deegaanka califooldheer ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe halkaasoo khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaadka macwisleyda qaybaha hore ee isdaarka waxaa kasoo muuqanaya ciidamo si harsara loo soo qalabeeyey oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo jiiraya difaacyada ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macuusleyda mar qura ayaa waxaa isqabsanaya tacashiirada noocyadeeda kala duwan labada daraf ayaa iswadaarsanaya rasaas culus sida laga dheehanayo muuqaalka cusub ee baahisaalka taib askarta dowladda federaalka sida caadadood baaheed waxay bilaabeen cararkii lagu yaqiinay iyadoona xeen askar ooan fadhiirsanaysan ogeyn halka looga yimid ay baacsanayaan ciidamada mujaahidiinta waxyaabaha xusida mudan ee muuqaalka ku daawanaysa waxaa ka mid ah kaamirada alkataib ayaa soo qabanaysa askarta weerarka ku habsaday oo isbarbar ordaya iyaga iyo gaadiidkooda dagaalka laakiin markii u suurtagali weysay inay ku baxsadaan gaadiidkooda dagaalka oo orodka ku yaraaday ayaa bilaabay inay cagta maalaan dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tooganaya askar dhowr ah
ناجعاتي في نجاتي بوسقي فيه حياتي رافعا راسي عزيزا مخبتا لله ذاتي سوف أمضي في طريقي كاسحا طوقي
qaybaha dhexe ee muuqaalka cusub ee baahisaalka taib waxaad ku arkaysaa meydadka ciidamada dowladda federaalk oo si foolxun u dhintay qaarkoodna iyagoo hindhaha taagaya oo xagga sare eegaya ay naftu ka diday ciidamada mujaahidiinta ayaa weerarkan kusoo furtay gaare cabdibila ah oo ku rakibeen qoriga sida daranduuriya u dhaca ee loo yaqaano dhashiikaha kaasood arkayso dagaalyahan fara fudud oo gaariga furaha ku rogaya si deg degan ooga saaraya xirada
احصريهم واحصديهم في صياصيهم أريهم أنك لست سلاما للعدا وزلزليهم إنني جيش محمد في لباب ما تعبد غير رب الحق أسجد شاريا روحي بعسجد سوف أمضي كالمثنى كابن عمرو والمهنى حيدر الأبطال لما qaybaha dambe ee filimka ayaa ku weecinaya ciidamada ay mujaahidiinta oo gudaha u galaya deegaanka califoldheere kadib markii ay soo raamsadeen ciidamada dowladda federaalk oo ku sugnaa meel aan ka fogeyn deegaanka califoldheere filimkan ay soo saartay alkataib ayaa mar kale caddeen u ah khasaaraha adag ee dowladda federaalk lagu gaarsiiyey deegaanka califoldheere oo cutubyaad u hubaysan oo ka tirsan militariga al-shabaab weerar kula kan laheen kuwaasoo lagu dilay tiro askar ah gaadiid iyo saanado militarina ciidamada mujaahidiinta gacanta ku dhigeen
إنني جيش محمد في لباب ما تعبد غير رب الحق أسجد شاريا روحي بعسجد سوف أمضي كالمثنى كابن عمرو والمهنى حيدر الأبطال لما قارعوا للشر سناه سوف أمضي للحمية للأماني للرزية إنما المخموم حقا من عدا نحو المنية أيها البتار أبحر في دماهم لا تطهر هلل الأفراح عنهم لا تخاذل
sarkaal sare oo ka tirsanaa sirdoonka uganda ayaa sheegay inay dhici karto in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan muqdisho lix toddobaad gudahood haddii aysan maalgelin helin ciidankooda faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaheen farxaan cali cabdulaahi
samuel insabuga oo ah khabiir xagga amniga ah iyo sarkaal sare oo horay uga tirsanaa dowladda uganda ayaa wax uu walaac ka muujiyey taagdarida xooggan ee ay wajahayso dowladda federaalka iyo ciidankeeda haddii ay sii socoto hakinta lagu sameeyey taageerada dowladaha reer galbeedka war qoraal ah oo uu ku daabacay barta uu ku leeyahay ex ayuu samuel ku sheegay in haddii midowda yurub iyo u n-ku aysan maalgelin duulaanka ay ciidankoodu ku joogaan soomaaliya ay suurogelin karto in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay lix toddobaad gudahood ama ka yar kula wareegi doonto guud ahaan magaalada muqdisho isagoo mar ka hadlayey tabardarida haysata dowladda federaalk ayuu sarkaalkan yugandheeska ah yidhi ma haystaan ciidan tayo leh gaar ahaan markii ay fashilmeen ciidamadii uu turkigu tababaray ee ku sugnaa jubbada hoose annagu uma shaqaynayno waxaan jirin ayuu sii raaciyey hadalkiisa warkan ka soo yeeray sarkaalkan horay uga tirsanaa sirdoonka dowladda yuganda ayaa sii xoojinaya xaaladda hubantila'aanta ah ee uu wajahaya howlgalka cusub ee ciidamada shisheeye lagu magacdaray osom kaas oo iminka wajahaya dhaqaale xumo baahsan oo ay ka qayla dhaaminayaan dowladaha afrikaanta ee qaybta ka ah howlgalkaasi saacadihii lasoo dhaafay ayay sidoo kale ahayd markii machadka i s s ee ka faallooda arrimaha amniga kana howlgala waddamo badan oo ku yaala afrika ayuu shaaca ka qaaday in howlgalkii shisheeye ee osom uu wajahayo caqabado la mid ah kuwii fashilmay howlgalkii hore ee shaarka loo bedelay ee atmis kuwaas oo uu ku sheegay dhaqaalola-aan iyo maalgelinta reer galbeedka oo sii dhammaanaysa bishii dhammaatay ee janawari ayuu bilowday magacbeddelka loo sameeyey duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya ilaa iyo haddana ma jirto wax isbeddel ah oo ku yimid duulaankooda reer galbeedka oo uu ugu horeeyo maraykankana waxay diidan yihiin inay dhiibaan dhaqaalaha rasmiga ah ee duulaanka warbixinnadan isa soo taraya iyo walaaca lagu muujinayo fashil deg deg ah oo ku yimaada howlgalka cusub ee ciidamada shisheeye duulaanka ku jooga dalka ayaa ah kuwo walaac xoogan ku abuuraya dowladda federaalk taas oo iminka wajahaysa xaalado siyaasadeed iyo duulaano ballaaran oo kaga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab dadka sida dhow ula socda duulaanka shisheeye ayaa qaba in aan wax natiijo ah laga gaari doonin xalinta dhibaatada haysata howlgalka cusub ee lagu magacdaray osom maadaama waxa ay ka cabanayaan ay tahay isla sababtii shaarka loogu beddelay kii isaga ka horreeyey ee admis ra-iisul wasaarihii xilligii dowladdii farmaajo ayaa ka warmay tacaddi uu sheegay isaga iyo wafdi uu hogaaminay inay kala kulmeen dowladda federaalka waxaa inoo haya maxamed qaasim maxamed xuseen rooble oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalk oo dhowaan wafdi uu hogaaminayo loo diiday inay basaboor diblomaasiga la siiyo si ay ugu safraan dalka koonfur afrika ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay arrintaas rooble oo hadda ku sugan dalka koonfur afrika ayaa waxa uu sheegay in ay arrintaani jirto dhibaatadana ay kala kulmeen dowladda federaalka taas oo sababtay in ay haraan qaar ka mid ah wafdiga uu isagu hogaaminayay waxa uu intaa ku daray in markii uu dib ugu laabto magaalada muqdisho uu la xisaabtami doono dowladda federaalk ee uu ku eedeeyey inay tacadiga u geysatay
waxaan rabaa dad badan ayaa isoo weydiiyey wixii maalmahan dhacayay social media looga hadlayay safarkii aan halkan ku imaanaynay sidoo walaalkii cabdullah carab sheegay caqabada ayaa dhacay siday rabaanba ha u dhacaan laga soo bilowdo kowdii bishan februari ilaa labaatankii oo aan diyaaradda usoo raacaynay johannesburg ee khamiistii ahayd waa labaatan cisho aniga iyo asxaabteyda mar kasta waxaan isku daynay inaan arrintaas aanan ka hadlin wixii dhacayna aan duubduub u laqno oo aanan dhib geysanin marka wixii dhacay waa dhaceen saaxiibbanaga mid ah dhibkii dhacay ayay u hareen dowladda hadda saaxiibbaday ay hogaaminayaan madaxdan ay u yihiin iyagana tala ayaan siinayaa oo ah waxaan shalay aniga diidayaa dadka dib loogu celinin oo dadka loo isticmaalin dadka waa isyaqaanaan madaxda waa istaqaanaa qofka hadduu iimaan qabo qofka kalena uu iimaan qabo waa xisaabtami karaan laakiin hadday kale iimaan duwan yihiin ma xisaabtami karaan markaan xagga tago saaxiibbaday waa u tegayaa waana la xisaabtamayaa kuwii dhibka geystayna in aysan dadka u dowladayn ay dowlad ula dhaqmaan sida dowlad laakiin aysan u dowladayn ayaan rajaynaya kuna boorinayaa madaxda hadda dalka xukunta hal fariin ayaan dirayaa inkastoo laga codsaday inaana sheegin odaynaan ahay nin ciid kugu rogay waxaan lahay waxba kuma gaarsin laakiin calooshiisa ku tusay soo maaha ma ahan markii ugu horeysay oo xubna ka tirsan dowladda federaalka ama horey uga tirsanaa jiray ee u diida safaro dibadda ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlay albushaad uu shalay kala kulmay wasiiriyo xildhibaano xilli uu doonayay inuu xarunta baarlamaanka horteeda saxaafadda kula hadlo xildhibaan daahir amiin jeesow oo maalintii shalay ay xildhibaano kale booq ku fureen eedeema uu ujeedin rabay dowladda federaalka ayaa waxa uu ka hadlay tallaabadii lagu hakiyey hadalkiisa jeesow ayaa sheegay in xildhibaanadii shalay loo soo diray ay ahaayeen kuwa liita aan wax tabar lahayn ayna yihiin kuwaasan dareerto ku nool oo loo sheegay in laga joojin doono haddii ay isaga hadalka ku celin waayaan waxa uu intaa ku daray in dowladda federaalka aysan runta rabin iyagana ay doonayaan inay soo bandhigaan xaqiiqada dalka ka jirta maya anu wax ma dareemaynin maya maya waxba ma dareemaynin sababtoo ah kuwaas eh, meesha joogo ana hadda ma raba inaa idhaahdee raggan maanta gadaashayda lasoo safay oo liisoo diray raggii raggii daahir jaso barbardhigay maaha marka cabsi aniga aan ka qabo ma laha kuwa ka waaweynaa jira kuwaas oo xoogaa awoodda ku faanaya hadday iisoo diri lahaayeen wax bay ahaan lahayd laakiin ninkan waxaa leeyihi nicdaada ilaasho daahir hadalka ma aragtay qofka ishadlin muxuu ahay ka daba hadal markiis ka daba hadlo een, ma ma hadli karti ayaa loo soo diray intii ay- ay- ay- jaw jaw jaw jaw jaw jaw jaw jaw. marka waa nin la yiri ilaasho niicdaas waa lagaa qaadaa haddii daahir hadlo run in la sheego lama rabo war annaga run dhab ku hadalaan rabnaa oo runaan rabnaa oo dalkan waxaana xaqiiqda ahayn in looga hadla ma rabno si kastaba ha ahaatee hadalkan ka soo yaray daahir amiin jeesow ayaa ku soo aadaya xilli uu shalay booq ka dhashay xarunta waxaa loogu yeero baarlamaanka taas oo ay goobjoog ahaayeen xildhibaanada dowladda federaalk iyo xasan shiikh iyadoona la arkayay muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada oo muujinaya xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk oo ku hardamaya saxaafadda horteeda iyagoona ka soo horjeeday hadaljeedinta daahir amiin jeesow maamulka puntland ayaa sheegay in dowladda federaalk ay dhibaato soo jireen ah ku haysto taliskooda iyagoo muujiyey inay tahay dowlad daciif oo aan la dagaalami karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyahen cali aadan xasan maamulka la baxay puntland ayaa sheegay in dowladda federaalka ay cadaadis iyo arqalad ku hayso iyagoo aanan awoodin inay iska difaacaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamuud caydiid derir wasiirka warfaafinta puntland ayaa ka jawaabay eedeyn kaga timid dhinaca dowladda federaalka wuxuuna sheegay in xiriirka puntland iyo dowladda federaalka uu yahay mid ay ka dhexayso dhibaato soo jireen ah islamarkaana xukuumadda muqdisho ay dadaal ku bixiso arqaladeynta maamulka la baxay puntland sidoo kale wasiirka ayaa xusay in dowladda federaalka ay ku guuldareysatay la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo magaalooyin ka qabsanaya ciidamadeedana xasuuqaya Eh, wa garanaysaa doorashadii inay naga- nala dagaalameen oo ay nagu fureen jabhado eh, magaalada caasimada ka howlgala iyo magaalada boosaaso intaba halhalgeliyey En, muxuu ahaayey soo jireen bay arrintaasi ahayd iyagoo maalin walba al-shabaab koonfurta magaalooyin ka qabsan oo ciidamadii qaranka xasuuqayso maamulka la baxay puntland iyo dowladda federaalka waxaa ka dhexeeya khilaaf marar badan soo noqnoqday iyagoona hawada isku mariyey eedeymo kala duwan dhegaystayaal warkii fiidnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaan waa nag intaa